doctor maxamed xasan gashiin oo ka mid bahda caafimaadka ee ka howlgala magaalada beledweyne oo u waramay raadiyo beerula ayaa sheegay in soonku uu faa'iido caafimaad u leeyahay bukaanada qabo cudurada sokorta dhiikarka gaaska iyo xanuuno kale waxa uu sheegay inay muhiim tahay in bisha barakaysan ee ramadaan ay ka faa'iidaystaan dadka qabo cuduradan doctor maxamed xasan gashiin ayaa raadiyo beerula uga waramay faa'iidada caafimaad uu leeyahay ramadaanka
soonka ramadaanka wuxuu leeyahay faa'iidooyin caafimaad oo badan kuwaas oo saameyn togan ku yeesha jirka iyo maskaxda qofka waxaana ka mid ah nadiifinta jirka lamber kow waa nadiifinta jirka soonku wuxuu gacan ka geystaa nadiifinta jirka isaga oo caawiyo in laga saaro sunta markii la soomo jirka wuxuu bilaabaa inuu isticmaalo kaydka dufanka iyo tamarta jirka taasoo nadiifinayso nidaamka dheefshiidka soonka wuxuu nadiifiyaa mindhicirka iyo dheefshiidka isagoo yareynaya xanuunada sida gaaska iyo dheefshiid xumada islamarkaana jirka uu gubyo dufanka kaydka ah kaydkaas ayuu lasoo baxayaa markaasna jirkaada wuxuu noqonaya jir isku dheelitiran hagaajinta caafimaadka wadnaha soonku wuxuu hoos u dhigaa karaa heerka kolesteroolka xun taasoo ka hortag kaas ka hortagta cudurrada wadnaha wuxuuna sidoo kale hoos u dhigaa cadaadiska dhiigga taasoo kordhinaysa caafimaadka wadnaha iyo xididada dhiigga dufanka loo baahnayn oo gubyo dufanka colesteroolka oo l d lka oo gubyo marka ilaahay subxaana wa tacaala ah annaga bisha ramadaan ayuu noo faral yeeli kow iyo toban bilood inuu wax la cuno hal bilna la soomo bishaas kow iyo toban saac kasoo naatid saddex iyo toban saac kasoo naatid kow iyo toban saacna wax cuntid nidaam fiican oo aad marka loo baarayna ilaahi subxaanahu watacaala wax walba naga og wax walba nooma kashifna annaga laakiin marka aad loo baaray wax badan oo faa'iide ah inay ku jiraan oo caafimaadka ah ayaa lasoo saaray dadka qaba xanuunada sokorta gaaska dhiikarka iyo cuduro kale ayay bahda caafimaadka kula taliyaan inay soomaan si ay u gutaan waajibka alla saaray caafimaadna ay u helaan